munaasabadan oo lagu qabadiya degmada mahadaya iyo weliba ku qeyb galaya madax ku-tirsan hirshabeelle bulshada qeybasha sheeldubunga iyadoona ujeedka yahay tiisadiiyo maamul cusub ee degmada mahadaya landooradiya xilkalanku wareeji lahaya kulanka xilwareejintii intiisa dareer iyo weliba lanku hadalaya maamulkii hore walyaawo uusa qabadiya iyo maamulka cusub ee landooradii walyaawo lagu fado inuusa qabada gudoomiyihii hore ee degmada mahadaya saalax wiishe iyo ku hadalay walyaawo iyo qabadana intii uusa xilka haya waxaa noo qabsoomay in mataqaanaa la helo isbitaalka oo laga shaqeeyo oo dhowr hay-adood ay ka shaqeeyaan oo degmadan shaqaale gaaraya laba boqol soddon iyo afar qof laga shaqaalaysiiyo waxaa noo qabsoomay celal badan oo la qoday gudoomiyaha cusub ee degmada mahadaya bulshada hadooradan sheegay in bulshada si cadaalada uusan ka adeegi doonaa baahiyaadka jarana walanku qabado doonaa waxaan qaadnay xil culus waana loo dhaariyey waxaan ku dadaali doonaa inaan hadduu ilaahay kuu diidin aan marka hore ummadda soomaaliyeedoo ku nool degmada mahadaya inaan u cadaalad falno inaan cadaalad u falno dadku ma rabaan wax gacan laga siiya ma rabaan inay cadaalad helaan rabaan waxaan ka saacidi doonnaa aan u shaqay doonnaa adeegooda ay xaquuqda asaasiga ay leeyihiin waa naga nabadgelayaan waana naga helayaan insha allahu hadduu ilaahay idmo waxaanoo ku mid ah madaxdii ku qeybgaliya munaasabada xilwareejinta iyo meleesay ku hadalay iyo una la dardaaramiynaa maamulka cusuba wixii hore doono ilahi waa noo fududeeyey si nabaday nagu dhammaadeen waxaan rajeeyaa in qof walba waajibaadkeeda ay gudato bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan haweenkan waxaan ka rajeeyaa iyo golaha xildhibaanada golaha deegaanka in ay iyagana shaqadooda si hufnaan ay u gutaan xeeraraa idin yaallo xeerarkaas idin yaallo oo lookalka ah ayaad ku dhaqmaysiin wixii idinka weynaado oo heer istayd u baahanna anagaa nala soo wadaagaysiin waana idinkala shaqeeyaynaa hadduu ilah ihahdo maanta dadka inta fadhiya iyo hoobaanaanka jooga igaa idin soo doorteen umalaymaa kalkaan haddaad wax ku dhaysiin xataa daco u baahmaysiine ugu dambeyntii wasiirka arrimo gudaha hirshabeelle cabdiyaa daahira gure iyo maamulka cusuba kaboori in bulshadan adeegana islamarkaana bulshada ankabaaqi in maamulka cusuba la shaqeeyana waxaan rabaa degmada mahadaaya in laga shaqeeyo in la wada caawiyo contributionka waxa ugu horeeya naftaada ood soo xusto ood ka bilowdo dowladnimada dadka aan keeni doono martidaahoo ajaanibta iyo soomaalida isugu jiro in la qanciyaan rabnaa sida annaga u qancnay annaga adda maanta waxaan warqado bixinaynay waana qanciseen waxaan u sababtay dad kale aan keenaynaa inaan qancisiina u baahana magaaladan caasimadday diris la tahay kilomitir yaray u jirtaa waxaan rabnaa magaalo marka jowhar lagu daalo la soo aada in laga dhigo suuragal ma taha